bismillaahi raxmaan raxiim salaamulahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal saaxiibyaal meel walbaad joogtaan iyo sida maqalkiyagu idiin soo gaarayo halkan waa reediyoga isna ee mawjadiisu ay tahay f m megahartis waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka teknolojiyadda oo aad dhegeysataan toddobaadkiiba mar barnaamijka toddobaadkani soo saarihiisa iyo la socodsiintiisa waa anigoo cabdifataax axmed ah ee saaxiibyaal kusoo durgala socodka iyo la jaanqaadka barnaamijka teknolojiyadda hagaag barnaamijka teknolojiyadda toddobaadkan waxaynu diirada ku saari doonaa wasaaradda teknolojiyadda iyo isgaarsiinta qaranka oo ka hadashay isbedelka lagu sameynayo guud ahaan hanaanka teknolojiyadda qaranka xili uu ka hadlayay wasiirka wasaaradda teknolojiyadda ayaan diirada saari doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda somalilan oo shaacisay hirgelinta isbedel internet oo xabaaro leh iyo go-o ka fogfog magaalooyinka oo la gaarsiin doono keebalada internetka ayaad maqli doontaan barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan xubintii tiyaatarka iyo teknolojiyadda ee toddobaadka oo toddobaad kastaba tiyaatarka uu kasoo muuqdo warbixinta ugu muhiimsan ee ku aadan dhanka teknolojiyadda diiraddan aynu ku saarno saaxiibyaal kusoo durga barnaamijka teknolojiyadda ee toddobaadkan markana khadar yar oo adeega bulshada ah
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
aynu qadarkaasi yar adeega bulshada halkaa kaga nimaadno waxaa isbedel ballaaran lagu sameeyaa teknolojiyadda guud ahaan geyga soomaalida wasaaradda teknolojiyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya ahna wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda ayaa dadaalo ku bixisa isbedel lagu sameeyo dhanka teknolojiyadda taasi oo ay u kaashanayso in isbedelka uu gaaro heer soomaaliya ay caawiso wadamada qaar ee jaarka la ah dhanka internetka dowladda soomaaliya ayaa tartamo badan oo lagu qabtay bariga afrika waxay kasoo muuqatay kaalmaha ugu wanaagsan ama ugu sareeya ee dhanka xabaaraha internetka ay bixiyaan shirkadaha sida gaarka ah loo leeyahay ee ka howlgala gudaha dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed aadan oo ka hadlaya amuurahaasi ayaa sheegay in dalka uu ku tilaabsanayo isbedel ballaaran oo ku aadan dhanka teknolojiyadda islamarkaasina ka wasaarad ahaan ay diiradda saarayaan sidii loo horumarin lahaa teknolojiyadda waxa uu dhanka kale tilmaamay in shirarka sanadlaha ah ee diiradda lagu saaro amuuraha teknolojiyadda sanadaha soo socda ee sanadka cusub inagu soo hayana uu noqon doono mid diiradda lagu saari doono isbedelkii sanadka dhacay iyo waxyaabihii kasoo kordhay teknolojiyadda waxauu dhanka kale wasiirku sheegay in wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ay haatan wado dadaalo markaasi ay ku kordhinayso xabaaraha guud ahaan internetka iyo guud ahaanba keebalada dalka yimaada iyada oo ay jirto qorshayaal uu sheegay in ay ku doonayaan in dalal suudaan ay ka mid tahay lagu gaarsiiyo keebalada internetka haddii dalka soomaaliya uu ka faa-iideysto qorshaha suuqa bariga afrika oo soomaaliyaba qeyb ay ka noqotay waxauu dhanka kale wasiirku dhiirigeliyey guud ahaan shirkadaha sida gaarka ah loo leeyahay ee ayagu ku howlan in ay markaasi soo kordhiyaan internet xabaarihiisa uu aada u sareeyo wasiirka wasaaradda teknolojiyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo baaq dheer u diraya dhalinyarada soomaaliyeed ayaa ku ammaanay dhalinyaradu in ay iyagu markaas yihiin kuwa diiradda saara isbedelka hal abuurka islamarkaana laga doonayo in ay la jaan qaadaan teknolojiyadda casriga islamarkaasina ay noqdaan kuwa ayaga abuura fikradaha lagu horumarinayo teknolojiyadda waa waa ogtihiin teknolojiyada inay tahay maanta waqtigan la joogo casrigan la joogo inay si xawaaralana u socoto ay horumarayso meel walbana ee ayadu maanta ay tahay technolojiya la-aanteeda aan la dhaqaaqi karin oo maanta meeshaan aan fadhisaanba ay kow ka tahay waa waa la socotaan soomaaliya dhinaca tiknolojiyada iyo dhalinyarada maxaa la dhahaa aragtiyaha kala duwan qaba oo maalin walba dhalinyaro aan la kulma ayaga wax curiyaan curinay leeyihiin oo ku salaysan tiknolojiyada qarnigaaba wuxuu uu yahay qarni tiknolojiyo oo xoog ay u socoto maxaa la dhahaa tiknolojiyada marka shirkan halka maalin socon doono oo labadaas meel muhiimka ah muhiimkana u ah maxaa la dhahaa tiknolojiyada muhiimkan u ah tiknolojiyada wax walba oo dhaqaaqaya inay tiknolojiya ay u yihiin salka ugu dambeysa ama bayska ugu dambeeyo taasaa marka keentay inaan maanta halkan idinku soo biiro oo aan maxaa la dhahaa bogaadino oona aan kasoo qeyb galno ka wasaarad ahaan oo aanan qeybna ka ahayn tiamkan iris oo ay maxaa la dhahaa sida brogramka ay u qabanayaan iyo inaan ku dhiirigelino darteed annagana contributionkeena aan kusoo darnay taasna waxaa waaye taasaa keentay saaka marka inaan idinkala soo qeyb galo waxaan rabnaa marka waa waa daawaday maxaa la dhahaa programka ay wadaan iris oo inay dhalinyaro u sameeyeen shaqo abuur ayna ka dhalatay natiijo ah qofka dhalinyarada marka hore inuu inta asaga wax alifay oo ikhtiraacay oo la yimid robosal robosalkaasu inta ku guuleystay lagu maalgeliyey oo miro dhalay waxaan rabaa sidoo kale inaan hoosta ka xariiqo dhalinyaro badan magaalada muqdisho iyo soomaaliya oo dhan inta badan ayaguna inay xoogga saaraan businessyada isku eg eg qof markuu business inta furto aragti la yimaado waqti badan geliyo oo shaqo geliyey xoog iyo xoolaba gelshay inaan mid u eg markiiba la koobiyeyno xoogaha copyrightka aada in loo ilaaliyo ninkii aragtida lahaana uusan niyad jabin qofka cusubna wax ka faa-iidin waxaa mar walba furan meesha loo bato maahane meesha kale inaad in la fiiriyo oo arintaas maxaa la dhahaa dadka oo maalgelinaya inay hoos u fiiriyaan aan la maalgelin maxaa la dhahaa business isku eg si wixii wixii ay u noqdaan wax micno leh arinta waxbarashada wasaaradda waa ogtihiin waxaa waxay leedahay machad tiknolojiyada iyo iyo isgaarsiinta machadkaas wuxuu ka caawinayaa institutionska kala duwan ha ahaadaan public iyo private ba waxa ku saabsan horumarinta technolojiyada iyo howlaha ku saabsan innovationska adduunku amniga wuxuu xataa amniga technolojiya base u ah waa ogtihiin dowladeenna waxyaabaha khataraha amniga ee u aragtay waxaa kamid ah khatarta technolojiyada ka imaaneysa technolojiyada marna positive a loo isticmaalaya marna negative a loo isticmaalaya markii positive loo isticmaalaya waa markaan u baahana waxaa laga yaabaa systemyadeena oo dhan in inta laha lahagareeyo oo la fariisiiyo waxaa la arkaa systemka soomaaliya hadda isgaarsiintoo kale waxaa aada loo isticmaalaa mobile money waxaa la arkaa in in aminate in la lasoo hargareeyo oo la fariisiiyo oo dadka waxay isku wax isku dhaafsadaan la waayo marka horumarka tiknolojiyada dhinaca positiveka markaa ka fiiriso dhinaca kale oo negativekana khatar weyn waayo marka wax walba oo soconayana technolojiya base ah waxaa laydinka rabaa marka maanta shirkeenan iyo tiimamka meesha joogaba horta wax walba oo socdo inaad xisaabta ku darsataan dhinaca tiknolojiyada waa cross cutting wa wax kasta oo dhaqaaqaya qeybay ka tahay waxaa fududaanaya marka in la record gareeyo waxaa fududaanaya in la fiiriyo sida ay wax yihiin waxaa fududaanaya haddii businessyada oo hadda aragtiyahaas oo kale hadduu qof leeyahay oo sool yahay waa qofkaas laftiis kama shaqeynaya dadaa u shaqeynaya yaa u ilaalinaya transactionadiis yaa fiirinaya yaa u controlaya technolojiya wa taleefonkiisaa laga yaabaa inuu kala socdo dukaankiisa yar oo asaga maxaa la dhahaa marka haddii tiknolojiyada dhinacaas aada u isticmaashid waa ka faa-iideysaa waxaa kuu soo baxay hadda meeshaan sanadkii maxaa la dhaha waxaan faa-iidnaa intaas intaas intaas waa business yaryar laakiin still si yar waa loo manage garayn karaa oo oo ka horumarsan ama ama ka ka baaxad badan ka dowlad ahaan ka wasaarad ahaan waxaa aada maxaa la dhahaa mashquul loogu yahay annaga inaan shuruucda u dejino privateka iyo publica publica roolkiisa waxaa waaya inuu shuruucda dejiyo waxaa la aada loo dhiirigelin doonaa oo imaan doono sharcigii b b b tribal b ga oo partnershipka saas maxaa loo yeelaa waxaa loo yeelayaa in dadkana ay ka faa-iidaan dowladdana ay regulatoryga ay fiiriso keliya ay shuruucda ku controlsho dad badan oo soomaaliyeed oo soomaaliya dhalinyara ayaa boqolkiiba toddobaatan dhalinyaray u badan tahay haddana waxaa dhibaato nagu hayo shaqo la-aanta e e businesska ama e commerciga dhalinyarada qaar gurigooda ayagoo joogaanay sameeyaan dhaqaalo fara badan oo ay kaga maarmaan inay qof u shaqeeyaan inay shaqaalo noqdaan waxaas waxaa waaye technolojiya ayaa bays u ah marka dowladdu waxaasay ay shuruucu sameynaya idinkay idinku ilaalinaya idinkay idinka ilaalinaya waxa idinsoo weerari laha mar kasta oo technolojiyada ay hormarto waxaa dhinac socdo wax khataro fara badan marka annagu ka ka wasaarad ahaan intaasaan horta aada rabnaa inaan xooga u saarno waxaa waa wasaaradda waa ku cusbahay sidaa ogtihiinba bishii saddexaadaan ku jiraa laakiin waa ark innovation hababka jirana waa fiiriyay jaamacadaha qaar waxay leeyihiin sentaro aada u fiican oo innovation adduunka waxaa laga hadlayaa waxa la dhahaya a i artificial intelligence oo a aragteen ababka iyo wax la sameynayo waa fududahay proposalisaa in minute lagugu sameyna yaa kuu sameynaya waxaa sameynaya softwarea sameynaya meeshaasaa loo socdaa marka annagana inaan ka harna ma aha soomaalidana dad aada waxaa waaye u fikir badan dhalinyaro badan oo aada innovationkooda iyo creativitygooda aada u fiican yahay halkaasaan u soconaa annaga waxaa rool roolkeena waxaa waaya inaan shuruucdii sameyn waa sameynay sharcigii oo data protectionka kii cyber securityga haddaa gacanta ku haynaa oo golayaasha uu marayaa maxaa la dhahaa kan waa noo soo socdaa waa sameyn doonaa maadaama oo wax adduunkaba ku cusub yahay annagana adduunkan qayb ka nahay inaan ka harna marno marka waa mahadsantihiin waa idin bogaadinayaa inta meesha kasoo qayb gashay anigu waxaan lahaa furita maxaa la dhahaa waxaa joogo tiimam kala duwan oo expert ah maanta in laga faa-iideysto specially labada sector way idinla joogaan tiimamkeyga dad kamida joogo oo wasaaradda ka tirsan machadkia aa joogo madaxii machadkaa joogo in laga wada faa-iideysto oo dad nin qabiir ahoo wax badan kusoo shaqeynaya howlahan horumarinta ah marka waa mahadsan yihiin shirkan waa noo furan yahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
waa hagaag saaxib yaal waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda teknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed aadan waxaad kala socoteen radio snai waxaadna la socotaan barnaamijka teknolojiyadda oo aan toddobaadkani diiradda ku saarayno qodobo xiise leh wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda somalilan ayaa sheegtay in ay tababaro u furi doonto ardada jaamacadaha magaalada hargeysa ku yaala guud ahaan iyo kuwa deegaanada maamulka somalilan tababaradaasi ayuu wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda somalilan uu ku sheegay inay yihiin kuwa kor loogu qaadayo khibradda teknolojiye ee guud ahaan ardada wax ka barata jaamacadaha wasiirka oo si hadlaya ayaa dhanka kale tilmaamay inay wadaan qorshayaal kala duwan oo ku aadan balaarinta xabaaraha internetka iyo soo kordhinta internetka loo yaqaano five g ka oo uu sheegay in la gaarsiin doono magaalooyinka ka baxsan deegaanada markaasi internetka laga helo islamarkaana keebalada ay noqon doonaan kuwa gaara meelo fogfog oo ka mid ah meelo fogfog oo ka mid ah somalilan wasaaradda waxa ay waxay tababari doontaa laba boqol oo arday oo ku daba- ku tababari doonto garaadka macamalkaa iyo internet of things labadaas ku tababari doontaa bu- badda dhammaantiin waan idin salaamay waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad ugu mahadnaqayaa shanta shirkadood ee kala ah somcable S- telesom somtel blucon iyo sotelco oo suurto geliyey inay sh- shirkani noo noo qabsano aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa radda ee hogaaminaysay agaasimo suleekha sida quruxda badan muddada labada bilood oo uga shaqaynaya xafladan inay qabsanto waad ku mahadsantiin shaqo fiican baa qabateen waxaan halkan idinkula wadaagayaa communikegii ka soo baxay shirka ugu horeyn wasaaradda isgaadhsiinta waxay ka shaqaynaysaa horumarinta isgaadhsiinta horumarinta tiknolojiyadda iyo isgaadhsiinta gaar ahaan kobcinta xadhigga kaybalka oo ay gaadhsiinayso degmooyinka wasaaraddu waxa ay dhiirigelinaysaa in in la gaadhsiiyo tiknolojiyadda adeega 5g-ga lana gaadhsiiyo adeegaas dhammaan degmooyinka dalka wasaaraddu waxay dhiirigelinaysaa isgaadhsiinta tiknolojiyada xidhiidhka ee dhinaca caafimaadka waxbarashada beeraha kalluumaysiga iyo dhammaanba ee, ka- dhinacyada kala duwan ee ee, dhinacyada kala duwan dhii- dhiirigelinaysa wasaaraddu waxa ay ilaalin doontaa ammaanka kaabayaasha isgaadhsiinta ee muhiimka u ah horumarinta tiknolojiyadda qodobka shanaad wasaaradda waxa ay ugu baa- ku boga- ku ba- ugu baaqaysaa jaamacadaha iyo dugsiyada sare in la xoojiyo waxbarashada ee, ku saabsan teknolojiyadda weli- iyo weli- weliba ardayda eh, lagu- si fiican xirfadooda kor loogu qaada la xidhiidha teknolojiyadda qodobka toddobaad wasaaradda waxa ay jaamacadaha ku dhiirigelin warbixintaasi halkaas haynoo joogto weli waxaad la socotaan barnaamijka teknolojiyadda wuxuuna idinkaga imaanayaa radioga isna markana waxa aad kusoo dhawaataan xubinta tiyaatarka iyo teknolojiyadda maxaa ka cusub xubinteena tiyaatarka iyo teknolojiyadda toddobaadkiiba mar ayaad dhegaysataan waxa ayna ku dul joogsanaa warbixinta ugu qaalisan ugu muhiimsan ugu hadalhaynta badan ee dhanka teknolojiyadda ee toddobaadkan toddobaadkani waxaynu xubinteena diiradda ku saari doonaa bisha sagaalaad ee sanad kasta bandhig ayay sameysaa shirkadda apple taasi oo lagu soo bandhigo guud ahaan waxyaabaha ay soo saarto shirkadaasi sagaalka bishan maalinta isniinta ah ayaana markaasi lagu madalsan yahay in bandhigaasi uu ka dhaco xarunta shirkadda apple waxyaabaha ugu hadalhaynta badan ee la rajaynayo islamarkaana laga filayo in ay soo bandhigaan waxaa ka mid ah iphone lix iyo toban oo ah iphone markaasi dadku ay aad u hadalhayaan kaasi oo noqon doono iphone 16 plus iphone 16 plus iphone 16 pro oo isaguna noqon doono midka ugu badan ee dadku ay aad u isticmaali doonaan maadaama isbedeladan soo socda lagu sameynayo waxyaabaha laga bedeli doono waxaa ka mid ah iphone 16 pro in markaasi lagu soo kordhiyo shaashad aad u ballaaran oo gaaraysa lix dhibic saddex inji taasi oo xiise gaar ah u yeeli doonto in la isticmaalo iphone 16 balas shaashadiisu sideeda ay ahaan doontaa sidoo kale waxaa sidaasi ahaan doona iphone 16ka oo aan shaashadiisa waxba laga bedeli doonin halka iphone 16 een, bro uu noqon doono mid injiyaal lagu daro isticmaalka shaashadiisa iyo baaxadeeda guud ahaan xubinta tiyaatarka iyo teknolojiyadda ayaa ugu dambeysay barnaamijka wasaaraha hilsocodsiinta anigoo cabdifataax axmed ayuu ahaa idaacaddu waxay ahayd radio isnaaw idinkaga imaanayay toddobaadyada xigay iyo barnaamij caynkaani oo kala intaynu ku kulmi doono saaxiibyaal isla markaasna aan falanqeyn doono isma dhaafno asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh